أحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel walba joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkasti oo hadaanoo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee al andalus n barnaamijkeenna maanta waxaa mar kale marti inoogu ah sheekheenna sheekh cabdiraxmaan maxamed firin oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed xalqadan waxaan ku soo qaadan doonnaa insha allahu tacaala ahamiyadda een cilmiga xalaqaadka iyo waxyaabaha ay kaga duwan yihiin jaamacadaha ee nidaamiga ee hadda jira n marka hore sheekhana soo dhowow wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa dhowaha idaacadda andalus waana idiin mahad celinaya n sheekhana hordhac kooban naga sii soomaaliya iyo cilmiga xalaqaadka halkii aad kala soo qabsatay adiga iyo nidaamka waxbarasho ee xalaqaadka in alxamda lilaah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanastahdiih wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa siyi'aati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جزاكم الله خيرا cilmiga xalaqaadka labadan su-aalood saaran xagee kala qabsatay cilmiga xalaqaadka waxaan kala qabsaday anigu anoo ah labaiyo toban jir meelahaas ayaan cilmiga xalaqaadka wax ka qabsaday waa garta sida fiqiga shaaficiyada naxwada tafsiirka wada xalaqaad ahaa ayaa halkaasaan kala qabsaday anigu qaxootigii hiiraan gaar ahaan booco ama jiiqleykaba sida loo yaqaano waa garta marka xilligaasaan ayaan bilaabay xalaqaadka anoo nin yara ilaa dee ugu dambaystiina aniguna kii lagu bilaaba ana aan ku bilaabay marka xalaqaadkaygii hawsheeda halkaas ayay ka bilaabatay sidee kuugu suurta gashay marka waxaa iigu suurta gashay anigu dugsi qur-aan baan dhiganaynay macalin ayaa macalin maxamed oo hadda mar dhowto koroonihii dhintay ilaahay jannada ka waraabiyo dugsiaan dhiganaynay marka anagoon qur-aan ka dhammaynin ayuu sheekha wuxuu nagu qasbay kitaab tafsiiroo la bilaabay inaan dhegaysano arday dhammaan asaga horkici jiray waa garta
naxwada ilaa iyo ajruumi ilaa mulxe asagaana horkici jiray arday ahaana kaxayn jiray na qur-aankana dhammaynin fiqiga laakiin markii aan tafsiirka akhrisanay naxwadana ilaa mulxaan ka gaadhnay yaa meel laga bilaabaan iskaga taxmay marka arday sheekhu nama kaxaynin fiqiga shaaficiyada marka waxaa igu suurta gashaan dhihi lahaa macalinka khayr allaha siiyo oo nagula dadaalay anagoo yar yara in aan baranno xalaqaadka uu na geyn jirna kaxin jirna nagu xisabtoon jiray weliba uu ku celiyo u dhihi jiray markuu sheekhu dhaho khayruhu sheekhu dhihi jiray raxmatullahi caleyh yaa ku celinaya saaka galabta marka laba dugsi u weyneyd marka kolba laba dugsi midka arday kamida ku celin jiray marka wuuna soo dhis jiray ku celiyo dhihi jiray marka saasuu ahaa marka sheekhaasaa sabab noogu ahaa
waayahay bal ka waran marka ahamiyadda cilmiga xalaqaadka uu leeyahay cilmiga xalaqaadku waa cilmigii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam xalahan ama jaamacad ama arki doonno gadaal bay ka yimaadeen laakiin usluubka wax lagu barto waa usluubka xalaqaadka nebi maxamed caleyhi salaam kow masaajidda ayuu nabigu wax ku bari jiray dadku nabiga caleyhi salaam xilligiis wax qornaa ma lahayn rag wax qora waa jireen oo khaasa oo gaar ahaan qur-aanka qora waa jireen marka cilmiga xalaqaadka oo loo yaqaano cilmiga iswareejinta oo intii sheekhu meel fadhiiso ardayduna ay geesaha ka fadhiisanhayaan oo wareejinhayaan xalaqaada laynlayn u fadhiisanhayaan waa nabiga dhaqankiisa calayhi salaatu wasalaam saa darteed marka waxaan dhihi karraa waa manbicii ama waa usluubka waa qaabka ama waa adabtii diinta loo soo baran jiray waxaan dilaya xagga caqabaadka waxaan dhihi karaa adduunkan dambe marka waxaalahan jaamacadaha soo koreen hal arrin buu kaga duwan yahay taasu marka waxay noqonaysaa cilmigan sheekha akhriya ardayga wax calaaqaada lama yeesho macnaha su'aal su'aal weydiin oo sheekha iyo su'aal isweydiin iyo masale kawaxeys iyo ma laha tafaacul ma leh ardayga waa lagu shubaa ha fahma yuusan fahmin ha ku adka isku adkaanin sheekhan baa akhrinhaya marka ardaygu si hadda maanta u badan adduunka waa su'aalaad sheekhu su'aal buu soo jeedinayaa casharkaa niqaash buu ku dhammaadaa marka ardaygu marka wuxuu ku dhin fikradi soo gudbi sheekhu fadhiya uu fikradii soo gudbiyo waana sida nabiga calayhi salaam markii uu hadda addinkoo kale iyo fikraddu soo gudbin jiray nin kasta waa ka niqaash jiray calaa ra'yi nabiga uga jawaabi jiray marka intaasoo dhiban buu leeyahay ardaygu in wax iska dhegaysto ha fahmaysan fahmin ha ku adka isku adkaanin fanni kale ha u waxaysto oo ardayga marka calaaqaad la lahayn tadakhul ka lahayn qaabka waxbarashada oo ungees ka fadhiya ah intaa besan baan dhihi karaa marka arrintaas maxay ku dhacday arrintaa waxay ku dhacday runtii maxaase hortaagan sheikha xalaqaadka fadhiya in su'aalo la weydiiyo waxaa hor taagan oon dhihi karaa ardayga marka horeba aadaabta la baro waxaa ka mid un sheekha su'aal ku celin waa garta marka waxaa lagu leeyahay sheekhaaga mar aduu muriinta arday aad tahay sheekhaaga ka dambe wax kugu sheega arag fahan ama ha fahmin haddaa su'aal sheekhaaga ku celiso maqaali sheekhii lima mi jireen qaaciida ah ninka sheekhiisa lima see ku dhaha sheekh u dhaha lam yafla abadan bay dhahan weligii wax ma baranaya dhahan ma guulaysanayo waa garta marka sheekha asagaa meelihii caqabaada kulley hore u soo maray asagaa marka ku celinhaya asagaa isweydiinaya su-aasha isweydiinaya asagaa caqabaadkiis sheegaya laakiin ardayga adugu meesha aad ka bogto marnaba adigu sheekha lama yeelan kartid calaaqaad lama yeelan kartid waa garta ardayda kale iyo mooyaane marka dhibka keen waxay ahayd aadaabta oo la yidhi ma hadli kartid ardayga marka ugu horreysa oo sheekhaaga su-aal kuma celin kartid oo sheekhaaga waxaa weeye sheeko khaasa lama yeelan kartid ilaa dhowr nin oo xerta u waaweyn asaga uu doortay mooyaane xerta udhexaysa mooyaane taasaa marka waxay ahayd salbiyaad runtii aan dhihi karo ilaa hadda meelay ka jirtaa waan dhibka keenay sheekh hadduu khalday in la ridin waayo marka hadda imaam nawowi raxmatullahi caleyhi wuxuu yidhahda adkaarka hadday dhacdo inuu sheekhaaga masale aad fahmi weyda ama si aad haysatay inuu garab maray oo nas iyo qur'aan iyo xadiid ah weydii buu leeyay su-aal sheekhaagu laba mid noqon buu leey imaam nawowi imaa inaad adugu khaldanto sheekh ku saxo imaa sheekhu inuu khaldan yaho dib isku fiiriyo waa garta sheekhana u ogaado inay jirto arday muraaqabaynaysa wax baan u ka fiirsado laakiin sheekh hadduu og yahay inaan waxbaba la weydiinayn wuxu rabuu sheegayaa adigana waxartaa iska qadanaysaa marka waxaan dhihi karaa waxaa keenay aadaabta ama usluubka ama qaabka marka hore ardayga la baro aadaabta sheekh uga dhaqmo oo xoogaa yar buunbuun ay ku jirta waa garta sheekh cabdiraxmaan muxuu yahay tasalsulka cilmiga xalaqaadka horta halkee buu ka bilowdaa cilmigaasi halkeese ku dhammaadaa dhammaad ma leeyahy
jazaak allahu khar horta arrin aad u fiican weeye dhibaatada maantan haysata inay ka mid tahay horta hadii la fahmi lahaa runtii waxbaa la baran lahaa aan dhihi lahaa waa garta cilmigu tasalsul waxaan tasalsul lama jiraba aslan maado kasta oo la bilaabo walow gurigan hadda aan ku jiro lise ha noqotee meel baa laga bilaabaa waa saas meel lagu ku dhammaadaa cilmigu marka meel buu ka bilowdaa ardaygu wuu yaryahay fahankiis wuu yaryahay marka ardaygu wuxuu leeyahay meel laga bilaabo fiqigu meel laga bilaabo leeyahay ilaa aqoonta wadanka ay gaadhsiisan tahay naxwada meel ay gaadhsiisan tahay wadankaa la joogo axaadiid oo kale meel bay joogtay luqada oo kale meel bay joogtay marka way jirtaa cilmifiqi oo kale waxaa laga bilaaba safiine qeybtiis hore asalaadka qeybta dambe najaha abujaaci ibnu qaasimkii wule naxwada oo kale ajruumi bay leedahay kadib waxay leedahay shuraaxdii iyo qawaaciddii ajruumiga kadib matnigii gabaygiisii oo cimriyadiga ahaa mulxihii mutamimkii saas ilaa alfihii saasaa loo wadaa ilaa ibnu caqiilkii ilaa khudarigii saasaa loo wadi jiray axaadiisoo kale soomaaliya kuma bandayn oo wixii ka horreeyey toddobaatan iyo toddobadii dagaalkii waddanka loo baxay mooyaane waan arki doonaa waxaa inagu weynaa oo kitaaba mukhtaar kitaab la yidhaahdo oo caruurtan hijaai ka bilaaban jiray kitaab tanqiixul qowl la dhihi jiro rogodaanka la akhrin jiray oo aad u daciif badnaayo mawduucaad u badnaa kitaabkan arbaciinka aad loo haysay iyo kitaabka abujamraha asoo bukhaari laga soo gaabiyey sharxiisa nin suufi oo aad waxmaa uu leeyahay kitaabadaas baa u weynaa riyaalka waxaa layaha soomaaliya oo kale sheekh ibraahim suuley baa hadda ugu horreeyeyba oo bilaabay oo dhowr sano waday toban sano ku dhawaad waday tajriidka kasii dambeeyey taajkaa ku xigay kadibna kitaabadan kalea loo sii gudbay marka cilmigu tasalul buu leeyahy ardayguna hadduu tasal ka halaabo welig wax ma fahmaya asagu waa garta wixii baa ku dhex yaacaya midka cusub adoo kitaab bukhaari akhrisay mid arbico noqon kartaa marka waxa weeye tasalsulkii waa laga tegey marka cilmigu su-aasha koowaad tasalsul waa leeyahay wax kastana way leeyihin waaya cilmiga khalaqaadka marka waa garanay een, halkuu ka bilaabanayo halkee ayuu ku dhammaanayaa oo ninka la leeyahay xalaqaadka waa dhammeeyey waa nina caalima Waa, ruux horta asagoo inuu iswado waa- waa waa martabo Mhm.
martabona waa martabo arday iyo fadhinayo annaga waxaa naqaanay ruuxa markuu loo bilaabo kitaabada fiqiga oo kale Mhm.
kitaabka minhaajka ah oo afar rubac iyo ka kooban tawaabic shantaas weeye Mhm.
rubac cibaado la yidhaahdo iyo rubaca beeca iyo rubaca nikaaxa rubaca jaraxada iyo tawaabic Mhm.
oo lagu tilmaamo eh, faraa'isha wadeecada wasa- wa- wasa- wa- wasaayada howlahaas aliya tawaabic Mhm.
kuwa ruuxa markuu dhammeeyo waxaa loo akhriyaa xawaashida ama shuraaxda uu leeyahay mid ka mida Mhm.
ayaa loo akhriyaa sida ama waxaa loo raaciyaa sharaxa muqniga Mhm.
qole waxay u raaciyaan sharaxa nihaaya kuwana waxaa arday loo raacin jiray sharaxa tuxfaha loo raaciyaa Mhm.
halka hadduu gaaro ardayga asaas wada wax kale mudaalaca weye Mhm.
xalaqaad dambe waa uga dhammaatay saa sheekh noqonay waa garta Ee, naxwada oo kale khudariga markuu dhammeeyo adaas wixii kale adaas wadi kara waayo kitaab kale oo ka sarreeya lama aqooninba waa garta.
halkaasoo xalaqaadka ugu ekaa Een, axaadiis oo kale ma badnaan jirin iyadu ma badnaan jirin Mhm.
iyadoo hadduu arbiciin iyo eh, ka- abijawriya uu ka akhristo Mhm.
dee kitaabka lama haynin kolley meelaha soomaaliya laakiin iyaduna hadda waxaa ugu badan hadda waqtigan caaliga marayno umaasita hadduu dhammeeyo Mhm.
ruux intaa xalaqaad waa kuu fadhinaya umaasita mar hadduu dhammeeyo oo afartii sunanta ahayd iyo laba isciin ku dhammeeyo xalaqaad dambe asaas wada markaa ruuxa Mhm.
mudaalacaas wada Mhm.
marka een, luqada oo kale een, markii naxdaan ka baxno balaaqada saddexda qayb waa la akhrin jiray oo saddexda qayb ama hadday tahay badiic iyo hadday tahay macaanigi haddii bayaankii waa la akhrin jiray asago saddexda Waa waa gartay.
waa la dhammayn jiray Mhm.
meelaha hadduu gaaro ardaygu xalaqada waa ka gudbaa somalia waa ka gudbaa wuxuu u Mhm.
gudbaa mudaalaca ungaas asagoo mudaalacaysa markaas qofka asagaa iswadaya saas wadaya marka xalaqa waa uga dhamaatay waa ugu dhamaatay sidaan waa gartay Een, ma jiraan sheekhana xalaqaadka mustawo ama maraatib ay kala leeyihiin oo maalan ardayda xalaqaadka een, ka qayb qaadanaysa ma maraatibay kala leeyihiin mustawo hoose mustawo dhexe mustawo sare jazaaka allahu khayran warta ubtaba ay leeyihiin Mhm, ardayga markuu sheekhanu waa laba mid inuu hadda wax aasaasahayo iyo mhm.
inuu arda sheekhanu uu arday badan hore u lahaa waa gartay horta soomaaliya lama aqoonin ardaan leeyahay kitaab akhrinaya dhahayo kitaab akhrinaya Mhm, oo xortiisa ugu yaraan horta bal kun iyo wixii ka yar boqolla ka badan waa gartay iyo ninba tabartii arday u dhexaysay xerta waa gartay markaas ninka ninka waa nin xalaqaad lahoo sheekha la dhihi jiray markaas waa gartay marka oo ka horna ka hor inta ka hor haddaa ardada konton iyo boqol iyo wixii ka yar ay tahay macnaa Wah.
un- waxaa tahay arday wax akhriyan baa tahay laakiin sheekh ma tiid waa gartay ardayda rigliga kuu fadhida waa inay horta boqol dhaafto waa gartay, kunna ay meelaha cagcagayso waa gartay waa ardayda rigliga kitaabka fadhinaysa Mhm, marka sheekhu wuxuu sameeyaa markuu rag badan kiciyo haddana uu kiciyo mustafaha koobaad ardayda koobaad mhm, waxaa iskale ardayda waaweyn baa ugu celisa mhm.
sheekh wuxuu leeyahay hebel baa yimid arday baa timid ha lasoo dhiso waa Marka gartay nin fiqiguu xisaabsan yahay nin naxwadu xisaabsan yahay nin luqadu xisaabsan yahay nin mabaalu xisaabsan yahay markaas waa gartay marka markuu soo dhiso kadib mustawaha al- dhexe iyo sare sheekha iskale markaas waa ayaa loo gudbinaya Mhm, ardaygu marka intuu meelaha uusa xalaqaadka uu ku jiro aslan mhm, waa mustawaha hoose iyo mustawahan dhexe ee sare oo sheekh u wado mhm, iyo mustawa hoose oo culimmadii dhexe mhm.
ay wadaan Mhm, laakiin ilaa uu mustawaha sare ka gaarayo nin madax banaanaan kara ma jiro mhm, ilaa uu kitaabadii lo- xalaqaadka la yaqaanay uu ninku dhammeeyo mhm, oo mar labaad lagu celiyo oo arday hoose la siiyo oo ardayda hoose ee mustawa hoose uu soo dhiso mhm. Waa gartay.
markaasaa gobol loo diraa oo sheekhu uu diray wuxuu aduu gobol hebel markaasaa la diraya ee or meeshaas sheeqataa leeyahay marka ijaaza la siinaya ijaasa la siinaya Ha.
marka ninkaas waddankaasu tegayaa xerra waa la raacinaya marka qaarkood la yidhaahdo rag xerro cusub rag cusub rag ka mida Ha.
yaa loo asaasayaa leeyahay konton nin ama soddon ninna kaxaysaa leeyahay kax- raaca ninkaas marka halkaasuu sheekh ka halkaas noqonaya.
tegaya marka intuu wataa u bilaaban yaa xalqad u noqonaysa waa gartay marka dalkan waa lala shiraa marka mustawahaas waa kala leeyahay Mhm.
mustawa kala leeyahay xagga waktiga ka waran xalaqaadka goormee lasoo xaadiraa oo duruustu ay bilaabataa intii laga warhayey goormeyse dhammaataa khayr allah ku siiyo horta tasiiraadkan maanta yaallo oo masaajidan habeenkii nalal ku xidhan lama Mm.
aqoonin Mhm, Een, xataa dowladda kacaanka way ku yareen masaajidda nalalka way ku yaraayeen mhm, bahar la dhihi jiray tarama kasta oo waxoogaa la bambeeyo oo yaa jiri jira meel qaarkaas marka xarku ma filayn Mhm, casharada marka waxay bilaaban jireen salaad subax kadib waagu marka iftiimo mhm.
ilaa iyo casarkii waa garta intaasay casharadu socon jireen Mhm, oo marka- xiriir ah oo xiriir ah Mhm, marka sheekha markuu saan sheegnay hadda xer badan uu leeyahay maalintii ugu yaraan afar dersi mhm, uu leeyahay sheekhu maalintii afar dersi ugu yaraan ayuu sheekhu akhriyaa mhm, oo naxwadoo kale xilli buu akhriyaa mhm, fiqiga xilli buu akhriyaa tafsiirka oo kale inkastoo soomaali ku badnaan jirin oo rabadaanka la akhrin jiray asaga oo aan waxliga la akhrin jirin mhm.
rabadaanku iskaga badnaa laakiin labagal kitaab labagal ka yarin ma jirin waa garta marka naxwo labagala iyo fiqi labagala macnaa laba jera la akrin jira aa maalintii laba jeraa lagu celin jiray sheeku celinaya waa garta fanni kasta marka waa jiraa marka een, xilligaasuu bilaaban jiray subaxdii ilaa casarka ku ekaa way Mhm.
habeenkii nal ma lahan jirin Mhm.
xertuna faynuusa ku akhrisan jiray xaafadaha Kutu- kutubtana mutawafir ma ahayn sida maanta ay loo helayo ma ahayn jazaaka allahu khayran muslimo ma ahayn hadda een, soomaaliya ninka haysta een, labadan sharax oo nihaayaha remli Mhm, iyo tuxfaha ibnu haytami labadaa sharax ee manhaajka ninka haysta mhm.
waa nin wuxuu ahaa oo macnaa kitaabadii loo bahanoo dhahaysa wey Mhm, tafsiirka oo kale saawiga ood garanaysaan quraafinimadiisa iyo jubilka waasl waxay ka ka liita labadaa kitaab ninka haysta tafsiirkana ooma dhinaan jirin mhm.
xertu marka waxaa laga yaabaa xilliga hore hal kita- hal- hal- hal kitaab een, manhaaja Mhm.
inuu ka dhexeeyo soddon nin soddon nin buu ka dhexeeya waa garta goormu kugu soo aaday marka ardaygas ku celinaya wuu rabaa Mhm, marka saa iskaga fadhi waxaa laga yaabaa in nin ugu celinaya u dhegeysanayso oo ku kale u dhegeysanayo inuu ku soo maraa laga yaabaa kitaab kale hadan lagu celinayo mhm.
ama adugu maalin kale ku soo maro maalin awoodaa laga yaabaa waa garta noocaa way jirtay marka dhibkaasaa laga soo maray Ay, laakiin wixii todobaatan iyo todobadii wixii ka dambeeya oo adduunka loo baxay Mhm.
kitaabada way yimaadeen marka waa la gadan jiray laakiin ka hor dhibaata ayaan jirtay dhibaata ka jirta Ah, waa garta waayahay Een, cilmiga xalaqaadka sheekana een, isagoo ku socda tasalsul nidaami ah maanta een, way ku yaraadeen magaalooyinka loo doonan jiray cilmigaasi oo weli waxaa dhabahaasi hadda haya een, suufiyada keliya oo cilmiga xalaqaadka uu hadda ku dambeeyo maxaa u sabab ah inay dadkii kale ka tageen
waxaan isdhihi horta een, laba arrimood sabab u ah Mhm.
suufiyada saa sheegteen hadda way ka- laftooda way kasii tegayaan oo jaamacaday bilaabeen hadda waa garta xamar ka bilaabeen oo kismaayo ka bilaabeen soomaaliga oona suufi jaamacad way hadda bilaabeen waa garta jaamacaddu marka waxaa dadku ay bidahayaan Mhm.
laba arrimood Mhm.
ninkan markuu xalaqaad yahay waa nin iska tawaaduc ku jira Mhm.
inuu ismuujiyo ma ogola waa nin saahida waa nin cibaado badan waa garta laakiin ninku markuu jaamacad ka baxo wuxuu isleeyahay cilmigaaga waa intahaysay waa garta sababtuu shahaadadan ba haystaa ama ha yaqaan ama is aqoonin Mhm.
ha sii akhriya ama uu sii akhrin Mhm.
baasha mar hadduu haysto waana taskiyu haystaa wey macnaha waa garta marka wadaad shariifa waxaa le war shariifow Mm.
nin cilmigu baratid shariif waxyaanu cilmi baran maayo waa garta oo maxaa dhacale shariif cilmi baran waxaan u baran lahay cilmi u baran lahay buyi Mhm.
anigu haddaan wax bartana shariif dhaaf mahayo buyi waa garta haddaan wax barta wax baranina Mhm.
shariif waayi mahayo ummadda way xurmayn buyi soomaaliya Mhm.
marka mar haddii xurmadina aan haysto waxaana iisoo kordhinayn Mhm.
maxaa cilmi dhigsi wotay anigu marka Mhm.
anigu marka xabad baran maayo buyi Mhm.
shahaado marka waa sidoo kale mar hadduu ruux shahaado haysto Mhm.
hadduu wax yaqaanana waa waa jaamici Mhm.
hadduusan waxba gerinina waa jaamici Mhm.
ilaa uu shahaado haysta maqbuul ha noqdo ha noqoto ma haddee raasib ahayn bas wey Mhm.
marka midda labaad wuxuu ku xisaabtamayaa meel intihaa ah meesha hadduu gaadho inuu shahaado qaadan doono Mhm.
magacaana uu yeelan doono Mhm.
marka waxa weeye sheekhanaga wuxuu dhihi jiray weligaa ha noqonin Mhm.
sheekh sadoheed waa garta ninka hadduu xoogaa yaqaano wardi iyo xoogaa qur-aan u yaqaano Mhm.
xooganna uu leeyahay qamiisna uu xidho Mhm.
sadohdaa maxaa ku dhihi sheekhii Mhm.
marka wuxuu yidhi, "Naa sheekhii ma joogaayo naa sheekhii ma yimid dhih Mhm.
wuxuu yaqaanana ma leh waa garta marka waxbarta eh sheekh sadoheed ha noqon dhihi jiray marka jaamacaddu waa sheekh sadoheed Mhm.
marka ayadii oo meesha lacag lagu helayo ayadii oo magac lagu helayo Mhm.
iyadii oon la kontarooleynin Mhm.
wax badanba marka shahaado haysataa marka Mhm.
saasa marka meesha baashaasa gacanta ka bixisay waa garta marka xalaqaadka wax u yaraada ma dhigi karaa Mhm.
waxaa la helay meel ka dhib yar Mhm.
yaa la helay halkaasaa loo yaacay halkaasaa loo yaacay marka waa garta maantay een, jaamacado ayaa een, lagu daraaseeyaa cilmiga sharciga sheekhana maxay ku kala duwan yihiin midka xalaqaadka iyo midka jaamacadaha maxaa farqiga u dhexeeya waxaan dhigi karaa saddex qodob ama afar qodob oo u dhexeeyaanoo muhiima waa garta midda koobaad ardayga markuu dhiganayo ama dugsiga sare ama dugsiga dhexe ama maadooyinka o dhan ilaa jaamacad ilaa daraasat ulculya Mhm, uu gudbahayo mhm, ardaygaasu waxa weeye waxaa la leeyahay horta sanadkii waxbaa u qoran waa garta afartii sano saddexdii sano daraasa laba sano daraasa culyaa lixdii sano waxbaa qoran step step baa qoran waa garta marka waxaa muqarar ku ah ka soo qaad een, fiqi shaaficiya oo minhaaj oo kale ama xanaabilo oo ibnu qudaama oo kale ah Mhm, yaa muqarar ku ah soo ma mhm, ardigu marka sheekh macalinku fiirinhayaa baabka maadada u sahlan mhm, ayuu marka ardayga siinhayaa mhm, xalaqaadka marka waxaa lagu yaqaanaa sheekha geesuu ka bilaabay kitaabka min bidaaya ila nihaaya ilaa nihaayu dhammayn luqa ahaan wixii ku jira qawaacid ahaan wixii ku jira cilmi ahaan wixii ku jira wixii khalad ku jira oo madbiciya ama shee- sheekh si kale lagu khaldamay wixii oo dhan oo faahfaahsanoo xabad ka marayn yuu ardaygu qadanaya ama jaamacaddu ardaygu wuxuu qadanayaa meel kookooban Mhm, ayuu qaadanaya inta kale asaas wada meelaha dhow imtixaanada iyo meelo yaroo kooban baa la siinaya mhm, waxaa laga yaaba marka waxaa muqarar ku ah bukhaarigii bukhaari waxaa laga yaabaa ardayga inuu ka qaatay kun xadiisiisuba mhm.
kun xadii oon sharaxnayn waa garta sababto ar- macalinku markuu soo galo maadadan wuxuu leeyahay xilli koon buu leeyahay waa garta macallin kalaa daba taagan xiisadda kamana hormari karo kamana dib laakiin sheekhanu markuu xalaqaad bixinayo Mhm, markuu fadhiisto ilaa waxaa laga hal maado oo keliya ama hal masalo oo keliya inuu loo maamood haysto mhm, mid kale xilligu rabana u haysto mhm, suu rabo u sharaxdo mhm, tan marka waxaa weeyaan cilmi dhammaystiran ma aha mhm, akhrintii baan dhammaystirnayn faahfaahintii misaan dhammaystirnayn aqoontii waxaan dhammaystirnayn macalinka laftiisa mhm, kitaabkan daraasaynaya yaan dhammaystirnayn mhm.
marka waxaan leeyahay waxaa ka muhiimsan xalaqaadka sababto waxaa weeyaan mid waa midaasoo way ku kala duwan yihin waa garta kala duwan yihin ninkan xalaqaadka ah meel buu fadhiyaa haween ma arko cid ma arko masaajidka ilaahi buu fadhiyaa waa waa garta nin mutadayina oo salaadii jamaaca ku tukanaya Mhm, ama ardaygan nidaamiga dhiganhaya mhm, wayba- m- m- manbacii cilmiga way kala tegahayaanba waa- salaadii jaamaca- eh, waxa waaye, jaamacaadkii masaajidii wixii way kala tegahayaanba mhm, dharkaasu xidhan hadduu rabo sarwaal buu xidhan mhm, hadduu waxba kaloo xidhan waaba nooc kaloo gelahayaaba mhm, kan laakiin masaajid ku jiraa wuxuu isku isqaamhaya nin ilaahay ka cabsanhayo oo isdhowrahayo oo dee masaajidkan wuu wataa hawshiisa way wataa iltizaamkii diinada dhumay yaa yaa dhumay ay meesha dhumaysa Mhm, farqigaana runtii waa ku kala duwan yihin baan dhihi karaa waa garta farqiga kale waxaa way kala duwan yihin ardaygan xalaqaad dhiganaya markasta waxba iga maqan buu leeyahay waa garta wuxuu aadi karaa oo kale sheekh kasta wax akhriyana wuu aadi karaa Mhm, kaasuu aadi kanuu aadi kanuu aadi kan laakiin meel ma aadi karo mhm.
jaamacaddan ku qasban yahay inta ku qasban yahay intaa uu ku kooban Aa, midda kale wuxuu ku xisatonayaa inuu waqti dhammayn doono shahaado u qaadan doono Mhm, hadduu qaatana bes ay u dhammaatay oo cilmigiisa uu meel ka gaadhay mhm, yuu aaminsan yahay mhm, kan xalaqaad weliga waxbaa iga maqan buu leeyahay mhm, waa socdaa waa socdaa wuxuu raadinhayaa ninkaas wuxuu ka raadinayaa meel kasoo marhayaa gobollo kaluu aadi karaa meel kaluu aadi karaa waa ninkaas socdo kaloo meel wax u doonan kara mhm, oo socdo oo si lagu yaqaana islaamka rixlaad ku jiro oo kule meel aadaya mhm, kan xataa dibadda xataa aado xalqaad aado meel uba fadhinaya mhm, si u gaadan uu ka soo baxaya asagu mhm, marka wakti kale ma hayaba asagu xilli kale ma hayo mhm, midda kale maadada ninkan markuu jaamacad dhiganhayo maadooyin kaluu qaataa mhm, oon ka baxsan mhm, luqooyin buu qaataa waxaa laga yaabaa inuu ingiriiski qaato luqooyin carabi uu qaato waxaa laga yaabaa inuu xisaab qaato waxaa laga yaabaa inuu juqraafi qaato waxaa laga yaabaa ruuxan ardayga inuu qaataa laga jaamacad dhigta labaiyo toban maado mhm, oo kala gooni ah, oo qaar adduunya ah, oo qaar aakhara oo laga yaaba mhm.
kan laakiin hal fannibu u go'aya ama laba fanni oo diin bas u go'aya ninkanu wixii wixii ka yar uu idqaaninaya oo taqaanaya marka Mhm, howlaas kala duwan baan dhihi karaa waa garta marka hadda aan mar aan dib ugu noqdo kale een, culimmadii ka soo baxay jaamacadihii sacuudiga raabidada qaatay waxaa lagu kala qoray een, qaxootiyaashii soomaaliya waa garta ninku markuu xalaqaad hore lahaa kadibna uu jaamacaddii helo wuxuu noqonayaa nin maasha allahu ah Mhm, sida sheekh cabdinuur oo kale sheekh maxamed macalin oo kale waa la yaqaanaa waa culummada xalaqaadka wey sheekh yuusuf caldhuux oo kale waa la yaqaanaa mhm, waa nin laba dhinac ka dhisan laakiin nin aan xalaqaad soo marin jaamacad baa tiriye doctooro hadduu qaato mhm, waxbaa ka dhiman waa garta anigu waxaan garanayaa wadaad baa buluq kitaab buluqa noo bilaabay waa garta Eh, markaan ahayn shucbooyinkii usrada oon xogaa dee suufiyadan aan ka irfaanaynin lakin waxba aan aqoonin Mhm, wuu noo bilaabi markuu beec geeyo runtii oday buuna asagu kale meesha ka ahaa annagu de oday manaan aqoonin laakiin xawar buu soo ajiri marka xawar buu ku xidhnaa marka mhm, qaxootigu nagu imaan jiray marka markuu noo beec aan gaadhno mhm, kitaabku joojini xawar buu aaday xawar markuu aado mudduu maqnaa wuu soo noqoni wuu soo bilaabay mhm, annagu weliga waxaan ku jiraa buluqumaraamka oo dee aad loo ictimaadi jiray markaas mhm, oo xarakada ay aad u ictimaadi jirtay markuu ka bilaabo dahaaradii ilaa beec baan ku istaagi jir intaas ku celin jiray marka markii dambe sheekh cabdiraxmaan sheekh anaga sheekh suufiga ah ayaa wax noo akhrin jira bilaabay buluuqii runtii wuu noo dhameeyey isaga hadduu yimidba wix horuu noo akhriyey iyo markii dambean ogaanayba eber buu ahaaba waa garta nin wax la socdaa ma ahayn waa garta marka ninku hadduu asag isdhiso oo markuu jaco ka soo baxo xalaqaadna ku daro oo markuu xalaqaad u lahaa waa ninku waa waa sax laakiin aslan ninku markuu xalaqaad uu jaco soo marin waxbaa ka dhiman waxbaa ka ma dhiman dhammaystirna ma dhamaystir laakiin wuu dhaamaa Mhm.
nin xalaqaad aan soo marinoo jaamacad bas ku bilowday Mhm.
wuu dhaamaa laakiin waaba sheeg kanu kolu minhaajka wuxuu ku akhrin karaa Mhm.
kanu af mooyaane wuxuu ku akhrin karo ma laha ma laha aslan waa garta markasta maadadan ay ku xidhantay xalaqaadka Mhm.
sida sheekh uthaymiin oo kale hadda xalaqaad buu lahaa oo soo maray oo marka waxbarashadiisa fiirisuu lahaa albaani oo kale wuxuu lahaa xalaqaad buu lahaa markii dambena mudaalac u badnaa oo ilaa konton sano akii jaamacad ku jiray ee- ee- ku jiray maktabadii dimishqa Mhm.
ee daahiriyada ku jiray oo intaa baadha wax baadhahayay marka ninku markuu xalaqaadka soo maro waxaan dhihi karaa jaamacaddu way dhisay laakiin si kasta uu barfasor u yahan oo wax dhigahayo Mhm.
haddii xalaqaad ka maqan yihiin waxbanoo diina ka maqan Mhm.
markii diinta la daraasanay anugu maadooyinka kama hadlin laakiin waxba baa ka maqan waa garta marka n sheekh firin haddii su-aal kale aan u weecanno n maxay yihiin caqabadaha iyo khaladaadka ugu waaweyn ee dadka soomaaliyeed ka haysta inay cilmiga sharciga bartaan jazaaka allahu khayran waa arrin horta aad u fiican waxaa ka haysta horta shay kastaba ruuxeeda hirgeliya soomaalida markay qaadatay dowladdii waxaa la yidhaha madaxbannaanida oo aan madaxbannaan ahayn Mhm.
waxay la dagaalantay diinta islaamka Mhm.
waxayna toos u qaadatay mabaadidii talyaaniga ay toos u qaadatay waa garta marka ardaygu markuu diinta ilaahay barto hadduu og yahay ixtiraam inuu ka helayo adduunye iyo aakhare ah Mhm.
wax uu wadi lahaa hadda boqor faysal kale sacuudiga jaamacadiisa hore ka soo baxa Mhm.
oo ma ogolaan jirin inay waddamo kale ay intay do- ay wax u doontaan shahaadadooda ay Mhm.
mushaarka qaataan asaga u qori jiray waa garta marka haddii diinkii la qiimeeyo oo ardayga markuu ama jaamacadda ka soo baxo diiniga ahayd shareecada kulli shariica ama uu xalaqaadkiisi dhameeyo sheekhu noqdo Mhm.
biilkiisa iyo ixtiraamkiisa iyo hawsha dii la heli lahaa aqoon-yahan la dhihi lahaa diinta waa la baran lahaa Mhm.
ixtiraam bayna yeelan lahayd Mhm.
laakiin diintu waxay ahayd mid aan ruuxii diinta yaqaana aan xataa aqoon-yahanada ka mid ahayn hadda ardayga markuu hadda jaamacadda uu kuliya shareecad dooranayo Mhm.
waa lala yaabi jira xataa Mhm.
midda kale markii hadda aan anaga dowladdii kacaanka jirnay Mhm.
ardaygu hadduu maada carabiya uu ama tarbiya diiniya uu boqolkii boqol keeno wa- Mhm.
waxba ma lahayn haddaa ziira keento iyo boqolkiiba hadda waxba kuma kordhin jirin oo isku mid isku mid bay ahaa dowladdii kacaanka sabab wax qiibaa ma siin jirin Mhm.
macalinka ugu akhlaaq xun ayaa dhigi jiray Mhm.
macallimiinta ninka ugu akhlaaq xun baa dhigi jiray Mhm.
waktiga ugu qaanfursan ugu dambeeyana oo lagu aadinaya ah ardaydu marka daaqadaha ka bixi jireen way dhuuban jireen wax kontarool ma lahayn macnaha wax kontarool ma lahayn marka waa la bahdilaan dhihi karaa marka waxaa keenay inay baran weydo adduunyada waxaa iska jecel marka wax barato Mhm.
inaad qiimeynna ku hesho lacagna ku hesho Mhm.
oo bulshadaadii oo kaleni wax yaqaana waqti wax kaasii barato ay dhahdo Mhm.
haddaan macallimo ku helin haddaan bulshada ictiraaf ka helin waa laga tegey hadda waxba soo nooleeyeyba markii dambe een, hay-adihii xaramayn iyo hay-atul culya iyo intay qur-aan qaateenoo maxaa taqaanaa iyo oo diiniyanba Mhm.
yaba soomaalidu xataa markii dambe xataa bareefyada xamar iyo kulli waxaa laga dhigay carabi Mhm.
yaa laga dhigay ninkastaba cunuga carabi wey hadda gaarisoo kale ardayga xoogaa diin yaqaanaaba ugu roonba kuwii jaamacadaha maadiga barta waa keeni waayeen waa garta marka waxaa keenay ninkii oon ixtiraam ka helaynin bulshada dhexdeedii waa wuxuu garta soo- uu la dhiman un waa garta marka wuuna ku markuu adduunka jiro ku rafaaday muddi ka qaatay Mhm.
waxay u soo kordhinaysana sida shariifka aan sheegnoo kale Mhm.
ayay ahayd marka marka aqoonta diinta islaamka aan waxaan ku lahayn soomaalida agtooda ixtiraam kuma lahayn ilaa hadda inta yara xertiya mooyaane iyo waddadii wax lagu baranayo oo ka oo khaldantay ka khaldantay ahay marka asbaabahaasaa isbiirsada yaas biirsaday waayahay Een, sheekh cabdiraxmaan culimmadeenna qayb ma ka tihiin khaladaadka een ardayda ka haysta barashada cilmiga sharciga idinka qudhiin
mayaan dhihi karaa anugu waa garta waxaan dhihi karaa isma intifaacaya runtii una isdifaacaya ma ihi Mhm.
laakiin mayaan dhihi karaa sababta waxaa weye hadda mar waxay ahayd ruuxa keligiis wado Mhm.
iyo mar aan maamul hadda leenahay islaami aan leenahay Mhm.
maanaa awooddii loo baahnaa xalaqaad iyo ixtiraam ma siino Mhm. marka culimmada qayb kama ah waa isdifaacdeen waa waa isdifaacnay laakiin dad badan aa een, culimmada qayb ka ah aaminsan Ah, waa suurtagal weeye in isdhahaan ninkanu aqoon ma leh marka usluubkii iyo tasalsulkii ma leh inuu dhaha ruuxa laga yaaba oo marka culimada ayadaa khaldan horta culimadu haddaan la kala beriga hore culimada way kala cabsan jirtay waa garta ninku markuu aqoon leeyahay ninka kale inuu masalo sheego oo magaalada uu sheeg ka baqi jiray So- hadda laakiin dee wuu ka cilmi badan yahay Mhm, marka haddii la niqaasho ama wax la galo wuxuu garanaya in meeshan uu ninkan ewer istaagaya mhm, ninkii marka hadduu masaajid ka hadlo wax kasta uu sheego mhm, laga yaaba min baabil idaara ahaan inay maamul ahaan wax lagu qabsoo dhici kartaa mhm, amaa diiniga surab u hadlahaya mhm, sheekh kama cabsanhayo waa laba noosiban oo wada un ninkaas oo hawshiisa ah marka isma radin karaan oo Mm.
meesha waxaa ka jirta idaariya maamul baa ka jira marka waan dhihi karaa waxaa soo biiray meeshii loo baahnaa markuu maamul soo kordho xakamaynna waa in la socotaa mhm.
ninka wax bilaabahaya iyo fannigu bilaabahayo waa in ay dowladda isaan kontaroonsahay Mhm, ninka muxaadaranaya waa inuu kontaroole yahay nin taskiyo wato wax soo maro la yaqaana waa inuu yahay mhm, laakiin ninkas markuu cuwaad intuu duubto wax hore uu ka hadlo mhm, maanta o dhan waxaa jirta marka masale iska walaahow ah mhm.
ninba hadda wuxuu dhahaya markaa masale ruuxu ka hadlo masalada waa waa saas buu leeyahy waa saas buu leeyahy marka markii dib laisku raacana inuu khaldayaa soo baxays Mhm, marka waxaan anigu arki jiray xataa culummada waaweyn markay masale isku qabsadaan mhm, inay xataa ay culummo kale intii loo yeelo ay niqaashaan iyaguna ay dhegeystaan wax ka qoraan kadibna hebel baa khaldan ay dhahaan waa garta ninku marka waa baqi jiray Waa marka laftanadoo xaggaas haddii la fiiriyo tasiilaadkan gacanta loo sii daayo ninkastoo wadaada horta aslan waxaa mamnuuc ahaan jirtay xilligii hore Mhm, sheekh aan arday u imaanin oo ardayda tiro uu u baahan yahay aan gaadhin wax bilaaba qaladay mhm, marka kitaab bilaaba sheekhu bilaabahayo arday baa u imaanaysa mhm, meeqaatiin intaasaan nahay kaasaan rabnaa mhm, arday sheekh wuxuu ku bilaabahaya dalab wax ku bilaabi jiro mhm.
haa dalab ma jiro masaakin bannaan yahaa xilligan bannaan yahaa ha lay cilaamin buu leeyahay Mhm, bes dacwaduna waa u cilaaminaysa waa garta war kitaabka wadda maxaa weeye marka ninkan waxa weeyaan weliba waxa u badan markii hadda intuu sheekha xoogaa qubuul haysta intuu wax ka bilaabo uu arday fiican helo Mhm, masaajidka wuxuu noqonay inuu nin kasta wax ka bilaabo isaguna mhm, isagoo xertaa faraha badan arkaya war xerta nin baa ilaahay sabab oga dhakeensadae mhm.
or masaajid kale aad masaajidka laga wax ka bilaabo Ah, ma yeelahayo Mhm, wuu fiirin saacadan u fiirin wakti kaleu ka dhigan kitaab kale waa garta xertii marka way kala jabi waa garta weliba kitaabkan aad loo buunbuuni kitaab noocan oo sidan oo ah, khatar leeyahay waa- waa waa dib dhacday mar ruuxa leeyahay Mhm, xaggu aadi marka marka waan dhihi karaa culummada way badatay taa waa la dhihi karaa mhm.
Mm.
waaye marka en, annagoo taa ku jirna sheekhna culimadiina en, waxyaabaha laydinku eeday waxaa ka mid ah inaad gabteen en, dadkii diinta en, bartaan marka arrintaasi ma cilmi yari idin haysata miyaa oo dadkan hadda culimmada sheeganaya oo yacni haddii dib loogu laabto inaysan cilmi fara badan hayn mise adinka laftigiina en, dariiqii dadka wax lagu bari lahaa ayaa idiin saxneen oo aad ka beerteen labadaba waa garta waxaan dhihi karaa marka culummadaas waxay ka soo baxeen jaamacadihii sacuudiga Mhm.
laba meel bay la dagaalameen marka dagaal bay kula jireen ayagoo dagaashan bay yimaadeen waa garta luqada iyo naxwada iyo barnaamijka dagaal bay kula jireen waa garta waa quraafi ummadday dib ridi lahaayeen Mhm.
ummadda waa in loo akhriya tafsiirka iyo xadiidka iyo siirada Mhm.
iyo caqiida halkaasay dheheen Mhm.
farin dhan baa meesha ka baxay marka Mhm.
heer waxay noqotay marka uu yidhaahdo ninka suufiga markuu arka ninkan oo wadaadku akhrinaya Mhm.
in yidhaha sheekhow allaahu akbar waa mubtadi'i khabare maxaa lagu goday
waa garta meeluu ka bilaabo garan maayo caamadiina waa ninkii yidhi kan alif ma ahaa kan alif ma ahaa ninka dharbaaxoo kale wey marka sidii oo kale waxaa bilaabatay inay la dagaa waxay kaloo la dagaalameen fiqiga shaaficiyada Mhm.
oo soomaalidu ay taqaanay Mhm.
fiqigu xanaabilona garaynina waa u keeneen waa loo soo waariday Mhm.
meeshii marka waxaa ka baxay dacwadan salafiyada ah aqoon isku dhammaystiran ma helin oo weliba dee raggan hadda aan ka hadlaya dacwadeenna ah Mhm.
eh, salafiyada ama itixaadkii ama ma helin aqoon isku ma helin Mhm.
saa darteed meeshii waxaa yimid aqoon darre marka way timid waa garta oo runtaa way timid xaa kale markaas ka ahaatee ninku intuu yaqaan ha wadee wadaadkii marka hadduu fil wilaayaad wax ka bilaabo Mhm.
talan kitaab baa maanta la cilaamiyo caawa la akhriya sooma Mhm.
xeer badan buu helay Mhm.
subaxdii sheekha soo boodbaaliyey waa garta meel baa aadaysaa baa lii Mhm.
cashirkii waa istaagay hal maalin baa la akhriyay wow.
Mhm.
marka bisha gudaheeda sheekhu waa mar uu bilaaba iyo mar uu sii socdo sii wada Mhm.
marka sheekhanoo dhanna waa- waa asaga aqoontiisii oo yar Mhm.
midda kale waa asagii oon haysanin fursaddii fursaddii aan haysanin labadaa waxay kaliftay inaan meeshan u akhris toos oo xalaqaad la yaqaana inaan dhicinba Mhm.
wax isku xidhan ma leh Mhm.
marka kuwii hore iyo kuwa dambe waxaa leeyahay culimmadu tamkiin iyo fadhi toosa ma leh ama dano ha ahaadee meelaha loo kaxeeyo ama maamulhaan idaare meelaha loo kaxeeyo iyo aqoontii oon fadhinin ardaygu haddaad intaad waxayso dhisto in haddaad ka dhisto waxaa laga yaabaa inuu xoogaa uu xatugtaa baqda xataa inta kale uu sugo Een, waxyaabaha kale een, culimadiina laydinku eedeeyay waxaa ka mid ah sheekh cabdiraxmaan in soddonkii sano ee lasoo dhaafay kutubtii la akhrin jiray unbaa culimmadu ku celiyaan haddii buluuqii tahay riyaadkii haddii tahay laakiin inaan hore loo socon oo kutubtii waaweyneyd iyo kutubtii kale ee musnadada iyo kutubtii kale ee een, akhrintoodii laga gaabiyey marka taa ma aqoon yaraa keenaysa oo in halkaa yar lagu laalaalaabto mise wax kalaa jira asal waa aqoon yari Mhm,
midda labaadee kale dadka waaweyn hadda waa la akhriyaa runtii mhm, oo hadda umaasitaha waa la akhriyaa mhm.
oo rag badanaa dhameeyey lixda umaas rag badan baa dhameeyey umaasitaha waan ognahay Mhm, fiqiga shaaficiyada min safiina ilaa minhaaj fi lxarakaat islaamiya shabaab rag baa ku dhameeyey mhm, oo weliba gobollaa lagu dhameeya ninka gobollo rag ma gobollo xataa mhm, yaa ragooda ku duwe- ku du- ku waxeeyeen laakiin nisba markii loo fiiriyo kitaabada waaweyn ama naxwada dhammaaday ama fiqigo dhammaaday ama xadiidko dhammaaday mhm, iyo ku yar isma leh mhm.
ismale marka markaasaa geel horti weyn oo dee wa- u- uu leeyahay qurbac yaroo fara badanna waa leeyahay oo hashe dhalaysa iyo midda dhashay iyo kulli wada dhiba Mhm, waa jira ama orge- orgi yaroo waali oo habeenkuna qayliyaa jira iyo orgi weyn mhm, marka waxaan leeyahay kuwan way, way badan tahay waxaana badan kolba jiilka soo korahayaa badan mhm, ee yararka ah ninkan marka kolba jiil yar buu helaya aqoontii waa yar tahay mhm, jiil yaroo cusub oo sanadkaa u bilow sanad dambe mhm, intii kaba soo qaangaadhaysa mhm, hore aadaysatay mhm.
weligaa marka ka yar sheekhan yarkaa waayi mahayo boqolaal soo koraysa waa garta waayi maayo marka marka taasaa asagoo- keenaysa marka aqoon badanna ma jirto waa aqoonta waa yartahay haddii gobolkaas laga heli lahaa nin maastaha iyo naxwada iyo fiqiga isla yaqaan Mhm, de wuu bilaabi lahaa wuu dhammayn lahaa waan dhihi lahaa mhm.
aqoonta waa yartahay waayahay Ee, sidee lagu soo celin karaa een, sheekh cabdiraxmaan xalaqaadkii cilmiga ee la baran jiray alxamdulilah maanta dowlad baan haysanaa Mhm, dowladdan baa soo celin karta kolba tixgelinta ay siiso mhm.
wuxuu kusoo noqon karaa waa garta jaamacad hadda waa la asaasay waxbarasho hadda ayna haysanin soomaali kale waa haysanaa marka hadday sidan ay u soo celiso Mhm, dugsi hoose dhexe sare xataa manhaj caadi baa loo sameeye xaraka u samaysa mhm, wix hore waa laga guuray sooma mhm, haddii marka xarakadu ahmiyaddii ay siiso mhm, way soo noqoni mhm, ardayga xalaqada ka soo baxay hadduu tixgelintii helayo mhm, iyo nidaamkii mhm, iyo imtixaanaadku helayo sheekhana uu tixgelintii uu helayo mhm.
hadday soo noqoni waa garta hadday soo noqoni marka xarakada ku xidhan taas waa garta ardayga soomaaliga ah een, haddii uu dadaalo sheekhana ma gaari karaa een, darajada ijtihaadka
soomaali ma ninkasaa gaari kara Mhm, ijtihaadku waa wax la gaaro mhm.
tasiiraadka hadda waa sii batay oo may markaan fiirino hadda dariiqan wax ku baranno ahay ma soomaalidu i- mujtahidiin ma noqon karaan horta mujtahid waxaa la yidhaahdaa markii nin waa inuu funuun badan yaqaano Mhm, ah, qur-aanka oo kale waa inuu yaqaano aayaatul axkaam waa inuu Waa yaqaano een, xadiis oo kale kitaabada waxay u dhigan tahay jaamica kuwa oo een, jaamica sunan masaaniid mucjam mu- eh, musna- eh, musnad adigu howlahaas u dhisan tahay ninku marka xadiisa waa inuu yaqaanaa meelaha uu ka baaran kara iyo kitaabada sunanka ah oo fiqiga qora mhm, waa inuu yaqaanaa luqada een, xaggeeda waa inuu balaaqada wax ka yaqaanaa usoo baxar wuxuu ku noqon naxwada waa inuu ka yaqaanaa sarfi waa inuu ka yaqaanaa mhm, usuuli fiqiga waa inuu yaqaanaa masalatu lijmaac walkhilaaf waa inuu wax ka yaqaanaa mhm, ruux hadduu howlaha uu wax ka yaqaano mhm, mujtahid buu noqon karaa mhm, marka mujtahid maanta sidaan ku soconno waxaan leenahay waa marka inoo muuqato xogaa waa dhib laakiin wax fudud oo ruux arday u gaari kara laakiin dariiqeedii ma hayno dariiqeeda maahan laakiin waa la gaari karaa waa garta oo wado xidhan maaha waayahay Een, ma jiraan sheekhana funuun aan baahi weyn loo qabin oo soomaalidu ay nafta isaga qaadaan barashadeeda waase kuwee funuuntaasi
horta fanni aan dhib loo qabin ma jiro fanni kasta waa loo baahan yahay waa garta waxbuu taraa Mhm, laakiin xaddiisa yaan la dhaafinin baa yaa dhib mhm, noqonaysa mhm, naxwada oo kale sarfiga oo kale soomaalidu waxaa isku dayi jirta inay kor ka qabato mhm, xataa alfaadda sarfiga alfaadda khudariga ku qoran mhm, shuraaxda ibnu caqiil inay xifdo oo xaraf xaraf isku dayi jirta saxna ma ah mhm, waxaa laga ardayga inay toban sano ka qaadato ibtidaai weeyaan marka uu yimaado ajruma loo bilaabaya mhm, jaa'a zaydun horta jaaa macnaha waa yimid inuu fahmo yaa waxay ku qadanaysaa horta hal sano Mhm.
hal sano dibdhaca ku dhacay Waa shareeca hal xaba kama yaqaano Waa garta.
midka ruux ardayga waxaa leeyahay ilaa aad naxwo barato xadiidna ma baran kartid waa dembi tafsiirna ma baran kartid Mhm.
waad ku dambaabi xataa haddaad saxdo waad ku dambaaba leeyahay Mhm.
ruuxii marka tanuu nafta saaray marka daahista lagu daahaya luqada Mhm.
yaa dhib ahayd Waa garta.
laakiin fanna kasta barisoo loo baahnaa laakiin ku daahitaanka luqada ayaa soomaalida dibdhax ku dhigtay macnaha Mhm. In lagu Asan- xadgudbo.
Aahay.
Een, Sheekh Cabdiraxmaan een, fiqiga shaaficiga aad baa u taqaanaa waana daraasaysaa Een, soomaalidu siduu ku soo gaaray muxuuse kaga duwan yahay madaahibta kale yaase soomaaliya keenay fiqiga shaaficiga Walla horta anigu wax badan kuuma dhaamo Een, waxaan- wa- waayo taariikh u baahan taariikhna bidabdi lama hayo Mhm.
horta diinta islaamka soomaaliya goormay soo gaadha waa masalo Mhm.
fiqu shaaficiya soomaalida maxaa u badiyeen waa masalo weyn Mhm.
diinta islaamka nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu saxaabtii usoo diray etoobiya usoo jiroodeen Mhm.
siilac bay ka soo degeen si la sheego Mhm.
siilac waa soomaaliya waana meelihii imaaraad ay ka jir jireen islaamiya sida cadan iyo ay ka jir jireen Mhm.
Een, boqortooyadii uksum ee najaash hogaaminayay Mhm.
yaana markaas siilac ka telinaysa Mhm.
horta xilligaa soomaaliya waxaa soo gaadhay islaamkii Mhm.
laakiin markii dambe oo islaamka uu fiday oo khulafaa raashiduul cumar iyo ay fideen dadkan soomaaliya waxay ahaayeen geeska afrika ku yaaleen ganacsiga ugu badanna Mhm.
caalamka igala lahaa hindiya way la lahaayeen een, carabta oo dhan way la lahaayeen meeshan soqdarahda la yidhaahdi yaa kala wareegahayd soomaalida marka ilkaha maroodiga iyo qalab badan iyo harkaha laga qaadan jiray Mhm.
marka waxay ahayd soomaalidu marka manbac tijaaray ahayd waa garta maadaama ay manbac tijaareen nin kasta oo marka ama culimo ah ama u imaan jiray ayaguna way tegi jireen Mhm.
marka soomaali hor diintu mar hore ay qaadatay laakiin madhabka shaaficiga Mhm.
waxaan ognahay shaafici wuxuu dhashay boqol iyo kontonka minka jirda maraysa Mhm.
laba boqol iyo afartiina wuu dhintay Mhm.
wuxuu ku qaatay intiisa badan ciraaq buu ku qaatay sheekhu raxmatullahi caleyh Mhm.
waxaan u malinayaa boqol toba eh, boqol sagaashan iyo sagaalka miyad meelaha taqriiban ayuu masar usoo wareegay Mhm.
masar buu ku dhintay umkana uu ku alifay madhabka dambe ee jadiidkana lagu qaatay Mhm.
laba boqol iyo afar wixii ka dambeeyey sheekhu waa dhintay Mhm.
ee, muraadi iyo muzani iyo raggaasa hawsha siiwa inkastoo ragga muzani la xidhay oo la dilay markii dambe la dilay Mhm.
oo ciraaq intii loo musaafiray meelaha uu ku dhintay buweydi cafan marka een, calaa kulli xaal masar iyo soomaaliya calaaqaad bay lahayn Mhm.
gacankan hadda suways ee qaahirla ma jirin waa dhexdu ku joogay soomaalida intay luqayso gacanka la wareegto Mhm.
iyo masar tegi jirta xajka marka lug baa lagu aadi jiray Mhm.
oo gacanka hadda la- la isku bixiyo badda kale lagu daray ilaa badda hindi iyo badda cis lagu daray ma jirin waa garta marka madhabka marka shaaficiyadu wuxuu faafaan dhihi karaa markii jiradu saddex boqol ilaa afar boqol ay maraysay Mhm.
wadamada uu aad ugu faafay marka waxaa ka mid ahayd masar baa ka mid ahaa Mhm.
shaam baa ka mid ahayd sharqi afriqiya ka mid ahaa Mhm.
xilligaasuu marka soomaaliya maadaama sharqi afriqiya ay soomaali tahay Mhm.
badda cas iyo badda hindiyana ay haysato Mhm.
gacanka suwaysu jirin xilligaan bay kolley iyo madhabka shaaficiyada xilligu intishaaray meel ugu horey ku intishaaray Mhm.
ayuu ahaa Mhm.
madhabaha kale waxbaa ka jiray laakiin waa uu ahaa madhabku Een, waxaan u misala kale madhabaha kale muxuu kaga duwan yahay miyaa Mhm.
horta waxaa jira wax la yidhaha usuululfiqi iyo qawaacidulfiqi baa jira in la kala fahmaa loo baahan yahay waa garta usuululfiqi waa nin kasta madhabkan uu haysto Mhm.
adilada uu deliishanhayo Mhm.
marka usuuli fiqiga adiladaasaa marka uu ka imaanaya ikhtilaaf fi lmadaahib Mhm.
ee wax kale uma dhexeeyaan Mhm.
hadda shaaficiyada oo kale adilada fiqiga waxay ka qaataa afar manbac bay ka qaataa Mhm.
qur-aanka way ka qaataan Mhm.
xadiidkana way ka qaataan Mhm.
ijmaacana way ka qaataan Mhm.
saxaabi war yidhi warkiisana uu khila- faafay lana khilaafinna Mhm.
way ka qaataan Mm.
ka shanaadna waa qiyaaska Mhm.
shantaa meelaan ahayn hadduu shaafici nin shaafici adilo ka qaato Mhm.
kitaabka waa khaldan misada waa khaldanta Mhm.
waa inuu qur-aan dhabar u saaraa waa inuu xadiid u saaraa xadiidku daciif u noqon karaa Mhm.
waa inuu saaraa ijmac waa inuu saaraa saxaabi warkii oo faafay waa shardi lana khilaafinna Mhm.
waa in ay deliishadaan tii kale waa qiyaaska Mhm.
madhabkan hadda maalikiyada oo kale Mhm.
isagu wuxuu ka qaataa toban iyo dhowr mister buu ka qaataa fiqiga Mhm.
afartanaad uu ka qaatay uu ka qaataa
waa ka midaysan waa ka midaysan yihin Mhm.
qowlu ahlumadiina uu qaataa waxaa la yidhahda Mhm.
oo hadduu xataa xadiidku iyo qowlu ahlumadiina khilaafaan qowlu ahlumadiina xoog badan madhabka Mhm.
sharcu man qablina u qaataa dadka Wow.
nuwari sharcigood maadaama diintuna ayna ka hadlin Mhm.
aynan ayidin mana ayidin mana burinin Mhm.
adila waa qaataa Mhm.
waxaa ka mid ah sadan lidaraaci baa ka mid a Mhm.
masalada haddii la socoto socoto ama dhib noo keentaa waa waa xugum waa Waa- uu ka waa.
qaataa waa gartay wuxuu ka qaataa almasaalix almursala Mhm.
uu ka qaataa Mhm.
istixsaanku ka qaataa Mhm.
istisxaabku ka qaataa Mhm.
intaasoo marka dhowr iyo toban buu ka qaataa Mhm.
Een, xambeli oo kale ilaa sideed buu ka qaataa kuwan ka mida Mhm.
dhowr iyo tobankan maalikiya sideed ka mida Mhm.
ayuu asaga ka qaataa Mhm.
xanafiga kuu yimid asagoo afartii intii shaaficiyada uu la qabaa laakiin wuxuu ku daraa curfiga curfiga meesha ay ummadda ay ku dhaqanto Mhm.
laftiisa sharcigaba Mhm.
marka curfigu ka qaataa saxaabtaasoo kale qowlkooda ka qaataa marka asa- marka waxaa kala duwan marka usuusha adilada la adeegsado Mhm.
marka waxaan dhihi karaa sh- saddexda madhabahana runtii iyagaa sheekas ku wada ah Mhm.
qadda xanafiga ugu weynaayo siddeetankii hijrada marka uu dhashay Mhm.
maalik asaa sheekha u shee- la sheegaa Mhm.
shaafici oo kale maalik baa sheekh u ahaa Mhm.
weliba kitaabkiisa muwadaba uu aad u akhristay oo aad u xifdiyey Mhm.
waa kuu leeyahay marka bukhaari muslim ma jirin adduunka waxa kutub maanta yaalla qur-aanka markii laga reebo muwadaba ugu sixsan buu shaafici shaafici baa dhahaya Mhm.
ilaa sheekhiisu ahaa moogta Mhm.
axmed bin xambal waxaa sheekh u ahaa asa shaafici shaafici Ah, markii axmed bin xambal shaafica sheekh u ahaa shaaficina maalig ba u ahaa Mhm.
maaligna xaniif ba u ahaa Mhm.
laakiin waxaa kala duwanaa meelaha usuusha laga qaadanayo Mhm.
marka usuusha haddaa fahanto masalada khilaafkooda garanaysa marka waxaa u dhexeeya usuusha ay ka qaataan adilada fiqiga Mhm.
taasaa kala duwaneed khilaafkoodu waa intaa waa intaa un haa
n sheekhana soomaalidu n sidaa hore usoo sheegnay fiqiga shaaficiga aad bay u baran jirtay haddana waa barataa maxaa keenay soomaalida inay shaaficiyada madhabkooda ay ahmiyad gaara siiyaan oo madaahibta kalena ka tagaan horta midda koowaad madhabaa kale lama aqooninba waa garta hal kitaab oo qolo kale ay leedahay waddanka soomaaliya ma oolin saa darteed marka waxaad aqooninba Haddii ma- Waa ka tegaysaa.
Aa, inaad magac aragto laga yaabaa kitaab aad akhrisan maalika aad aragto laakiin wax sheekh ruux maalikana ma arkaysid kitaab maalika maaliki ay qortana ma arkaysid waa garta saa darteed horta waxaa ugu canaaba oo xoga aan meesha iman ayagoon meeshii waxba oolinba hadda waddamada kale hadday jiri lahayd een, say u yaallaan makaatib hadday jiri lahayd dadku makaatibtay geli lahayd hal maktab soomaaliya kama jirin xataa meel kitaab lagu iibiye ma jiri jirin oo kitaabo kale laga helo ma jirin waa garta taa way yeelaysaayo waa masale yeelaysa oo inay dadku ayna madabaha kale aqoonin way keenaysaa waana midda keentay runtii markay jaamacadihii la galay een, ardaygii jaamacadihii sacuudi galayna ay muqararkii uu fiqi xanaabila noqday inuu ninku u maleeya inay diin tahayba u maleeya keentay ilaa mar dambe la fahmay in ruux waa fiqi iyo fiqi aniga hadda waxaan akhrin jiray kitaab waxaan akhrin jiray cumdu saaliga yaa akhrin jiray kismaayin ku akhrin jiray waa garta nin marka maktab la odhan jiray oo nin hadda khayr badnaa showkaan la odhan jiray oo raggii boosaaso ay lu- guriga ay ku- galo ku duqeeyeen ragga hadda een, dhallinyaradii hadda xarakadan jihaadkii markuu bilaabanayana nin fiicna ah walaalkiis buu ahaa marka wuu soo ag fadhiisan jiray marka waa garta karabkii soo fadhiisan jiray kitaab wuxuu wataa marka fiqibnu qudaama oo xanaabilo ah waa garta markaan ka soo baxo gacantu i qaban beertii booliska beertii jawaaqada hortii waan istaagayna wuxuu leeyahay maanta intaana waa isku waafaqdeen intaana waa ku khaldanayd madhab buu wataa ana madhab baan- waa laba madhab waxaan kala wadan waa garta laakiin madhabkiisa wuxuu maleeyahay inay tahay diin anuu kiisi u tacasubaya marka anuu waa arkay inuu ninkan qadka dhacsan yahay hadduu ilaah bukhaari iyo muslim baa khalad haduu ilaah waxbaa aan lahayn moogta laakiin intaana waa ku saxnayd maanta marka waa u aamusay waa iska dahay waa tegey nairobi tegey asuu nairobi nagu imaan jiray runtii nairobi deganaa mar dambe soo laabta haddana waa ii yimid oo nin raalli ahawiniyo beriga waa kaa qaldan adna waad ii aamustay marka aniga fiqi ibnu qudaan waxay la ahayd bi bukhaari oo kale ictimaadkiisa kale ilan fiqi xanaabila khaasa wataa oo mucayana adna fiqi mucayan marka waa adna waad iga aamustay bi marka waa yeelaysaa marka inaan horta midda koowaad madhabahaas oo noocaa way yeelaysay midda labaad fiqiga shaaficiya kitaabadiisana culimo taqaanana waa jireen kitaabadii u baahnaydna wuxuun wuxuun- wuxuun waa laga heli karay waa garta nin hadda lali jiray sheekh yuusuf xayle oo nin salaf yahabaa wuxuu tegey soomaali galbeed marka bidcigaa la odhan jiray ninka nin khayr badan buu ahaa nin dagaalamana wuu ahaayo qorigiisa aan dhigin laakiin nin salafi u ahaa waa xilli hore waa garta marka ragga waa markii culummadu nin baa yimid bidciyaa yimid markaasaa waxaa laga imaanaya gobolka goday waa waxaa leeyahay taariikh fulan waa la doodaya halsku yimaado marka culimo godi jirtaa imaane kuwii qallaafa oo manbac ahaan jirtay soomaalida somaali galbeed meesha wax laga akhristo qallaafay ahaan jirtay culama somalia wax ay ka soo baxaan kuwii qallaafaa imaan kuwii dhagax buur baa imaan sagaalka gool baa laga imaanaya waa garta marka nin kasta harti baa- nin hal harti- harta u raran kasta wata hal harti wey yaa qaada waa garta ka ugu badan loo harta u raran waa garta xaluu sheekhi markii la isku yimid oo waqti la isku yimid oo xoolo la qalay yuu farta taagaale intaan warka bilaaban waa garta fatxubaari yaa haystay buyi waa garta weligood fatxubaari meel maqal sheekhuna sacuudi ka yimid fatxubaari wataa Mhm.
fatxubaari mama naqaanaa ley ma dooday nebigu ma dooday nebigu nin aan fatxubaari haysanin Mhm.
ma doodin dadki intaa la balami hal maraa la kala tegey waa garta ninkas katigiis waxa waaye ninkas wuxuu wataa ramligii iyo tuxfixa ugu weyn Mhm.
minaa shuraaxdiisa ahayd ee Mm.
ugu weyn maogtahay kana toban majalada kana toban majalada waa wax waaweynba Mhm.
marka kuwaasaa ratiyada uh, buuxiya.
yaa buuxiyey fatxubaari mina maqalba waa garta ninaan fatxubaari aqoonna anu haysan la doodi maaye Eh, afasaxantiin buy waa garta.
waa la kala tegey Mhm.
marka waa horta fiqiga shaaficida wuxuun baa laga yahay. midda labaad waxa weye sheekh waxaa yeelaysa fiqiga markuu barto sheekh buu noqonaya naagihuu meherin Mhm.
wixii la kala furay buu isku soo celin Mhm.
reerka buu u dhaawahayaa Mhm.
waa nin wax yaqaana waa garta oo durba markaa fiqiga shaafici ruux uu wax ka bartaba Mhm. waana caalima waa nin yar caalim ahoo ummadda ka sarreeya oo masalo xalaal iyo xaraam buu kala fahmaya Mhm.
xalaal iyo xaraam quraan baa leh, xalaal iyo xaraam fi fiqi ah Mhm.
oo taqliidkana Mhm.
yuu fahmaya marka wuu fahmaya waa garta wuxuu markaba awoodaa muddo yar kadib inuu dhaho kan waa xalaal kana waa xaaraan waa garta uu ummadda u sheego waa garta intaan ninkii sheegana de waa nin bele ka dhacday Mhm.
marka asagiioo xaggan ixtiraamkii iyo diintii iyo xoogaa adduunya helahaya Mhm.
wixii la heli karo kitaabadan shaaficiyada ahaa fanniga kale iyo culimo iyo kitaab aan laga haynin Mhm.
taasaa keenta in madhab shaaficiya xoog Mhm.
la saaro
waaya Eh, sheekhana marka madaahibta afarta ah eh, yaa u dhow een, xagga adilada
Eh, jazaaka allahu khayran horta annagu haddaan shaaficinahay madhabka xanaabilada madhab madax bana uma naqaan Mhm.
waxaan aaminsannahay inuu yahay madhab shaaficiya ka mid yahay waa garta waana madhab hadda la buunbuuniyo waa ugu adil badan yahay la yidhahdo Mhm.
laba madhab marka waxay ku faafeen ayagu een, awood iyo maamul bay heleen saas ku faafeen
waa garta Eh, madhabka saddexaad unta hadduu ku darmaday madhabkan ee maalikiyada oo runtii waqooyiga afrika ka jira inta badan Mhm.
saldane iyo awood buu helay Mhm.
dowladihii muraabidiintii iyo dowladuhu helay wuxuu helay bani Mhm.
madhabkan xanafiyada ana bakistan iyo afghanistan iyo asna idaaru soo maray markuu faafahayay Mhm.
laakiin labada madhab ee kale ma haysanin Mhm.
laakiin madhabkan xanaabilada wuxuu helay dowlad sacuudi marka dambe waa garta asagana qaab wilaayey iyo saldane iyo ku faafay Mhm.
marka shaaficiyada marka ma helin ilaa hadda sulda iyo- mehel weligii sulda ma helin asagu Mhm.
oo lama helin Ha- saasay taana waa faaftay haddana waa faaftay oo dalaba ku faaftay Mhm.
marka marka xagga nusuusta ah, xagga nusuusta marka markii la fiiriyo adilada ay masaa'ilka isku khilaafayaan ah, koley madhabka xanaabilada la sheegaa waayo madhabka xanaabila sheekhu markuu ciraaq joogay ee, madhabka qadiimka uu lahaa culimmadiisa afar nin baa ugu waaweyneyd axmed binu xambal saxfaraani iyo raggaas ugu weynaa afar nin baa ugu weyn- abu thawr afar nin baa ugu weyneyd afartii marka waxaa ka mida axmed binu xambala ka mid a axmed marka madhabkiisa inta badan waa madhabkii qadiim ee sheekhiisa hore shaafici oo le- mas- masar usoo wareego jidid u qoray uu bedelay wax badan xaggii hore ah marka madhabka xanaabilada la yidhaahdaa oo la buubuuniyaa anigu laakiin waxaa leeyahay waa madhabka shaaficiyaan leh sababta waxaa weeyaan waa madhabka ugu kitaab badan wax madhab wax laga qoro xagga kutubada waa madhabka ugu kitaab badan waa madhabka aadan marna ka waayeynin masale kastay ku khaldan yihiin qayb ayagoo gara martay oo xaqa raacday aadan marna ka waayeyn Een, waa madhabka ugu yar adilada meel ay ka qaataan waa afar fan afar ka qaataan qur-aanka xadiga ijmaacii iyo qiyaaskii iyo qowl saxaabi oon la khilaafin qowl saxaabi oon la khilaafin ijmaac uu ka mid yahayba waa afar markaas wax yaroo kooban wey marka adilada meelaha wax ka marka qaadanaya masaadirtooda kooban yaaba koobanba waxaan leenahay marka markaa shaaficiyada weeye laakiin waa mustakafi ayu masale u baahto helaysa ayu kitaab u baahto helaysa marka markaasaan dhihi anugu waaya ardayga doonaya ee sheekhana inuu barto een, fiqiga shaaficiga maxaad kula talin lahayd halkeesa een, ayuu ka bilaabaya cilmigaas
horta waxaan leeyahay awalan markuu cilmigan la baranhayo waa inaad hesho sheekh multazim bidiini ah oon ummadda kalena kugu diraynin madhabaha kalena kugu diraynin madhabkana yaqaana waa garta marka waa inaad horta awalan raadsato Mhm.
waa mida laga maarmaanka ah Waa ga- sheekh multasima oo ilaahay ka baqayo madhaba kale aan dacninaynin aqoonna u leh fannigan ama madhabkan Mhm.
aqoon u leh waa inuu yahay Mhm.
waxaan dhihi lahaa mid kale waxaan dhihi lahaa marka fiqigana awalan waa inaad ka bilaabataan kitaabada hoose sida safiinaha abushujaaca eh, cumdaha subadka yaaquutu nafiiska irshaadka minhaajka tembiiha beriga hore si aan noogu sheegayo kale Mhm.
eh, ragga markii wax loo bilaabayo fiqi shaaficiya Mhm.
wuxuu leeyahay afar shan kitaab baa loo akhrin jiray Mhm.
adduunka dhan shaaficiya meel ay joogaanba Mhm.
shantii hadda waa laga guuray Mhm.
waxaa ka mid ah mukhtasarka ee muzani Mhm.
yaa ka mid ahaa umka laga soo gaabiyey Mhm.
aad baa loo baran jiray sheekhu leeyahay Mhm.
labadan kitaab oo tambiiha iyo muhadabka Mhm.
oo abu isxaaq shiraas uu leeyahay Mhm.
aa la baran jiray Mhm.
Eh, labadan kitaab oo khazaali uu leeyahay wajiiska iyo wasiidka Mhm.
shantaa kitaab baa iyo asal u ah intaa xoogga la saari jira Ah. markii dambe imaam nawowi uu- imaam nawowi asaa dhahaya markii dambe imaam nawowi uu wajiiskii uu gaabiyey oo minhaaj ku gaabiyey adduunka dadka jooga ee shaaficiyada minhaajka iyo xoogga saareen marka hadda marka minhaajkaasa asal u ah meesha ugu dambaysa waxaan leeyahay kitaaba hoos ka bilowda sheekh noocaana raasaan dhihi lahaa
waa yahay gabagabadii een, kulankeena ayaan soo gaarnay sheekhana een, ugu dambayntii maxaad kula dardaarmaysaa ardayda jecel inay cilmiga sharciga bartaan Een, waa arrin fiican cilmiga barashiisa waa waajib Mhm.
Ee, ruux yar iyo ruuxina waajib bay ku tahay Mhm.
Ee, talab alcilmi farida calaa kulli muslim cilmiga marka inaan doonanno waajib weeye gaar ahaan shayga hadda ilaah inaan ku dhaqan uu naga rabo Mhm.
cilmigoona waa waajib shay ilaah inaan ku dhaqan hadda uu naga rabo oo cilmiga dib loo dhigi karo ma jiraanba waxaa ka mid a masaa'isha caqiidaa ka mid a waa meesha maanta laska soo galay Mhm.
waxaan dhihi lahaa marka firiqa ugu badan waa meelahay ka yimaadaan ruuxu marka waa inuu hadduusan baranin masaladii caqiidaha iyo firiqi isla baranin Mhm.
dhib badan buu ku dhacaya Mhm.
masaladana waxaa fahmi kartaa markii firiqa aad barato Mhm.
masaa'isha caqaayada hadda ugu waaweyn ee khilaafku ka bilowday kooda ugu horreysay Mhm.
masalatu liimaan baa ka mid ah Mhm.
oo khawaarijtu ay gaaleeyaan mucaawiya marka dambena cali ay ku dareen Mhm.
marka dambena ummadda ay gaaleeyaan waxaa ka mid ah shiicadii oo soo baxday ayaguna aalu beytu rasuulilaahi iyo cali iyo ninkii garab mara ayagoo ay gaaleeyaan Mhm.
waa masalatu liimaan waxaa ka mid ahayd masalatu alqur'aan masaa'isha khilaaf oo ka dhacay Mhm.
oo hadda xataa ay ashaaciro qabta laba qur'aan baa jira Mhm.
Ee, maaturidiyada iyo ashaaciro labadaba Mhm.
cibaarada kala duwan waxaa ka mid ah masalatu alqadar baa ka mid ah Mhm.
waxaa ka mid ah masalatu asmaa wa sifaat Mhm.
ayaa ka mid a masaa'il marka shan ah ayaa ugu badnaa khilaafka firiqa ugu badan ay ka yimaadaan masalada khilaafadaa ka mid a Mhm.
oo yaa khilaafa iskale iyo waxay ka booday iyo maxay tahay iyo howlahaas yaa ka mid ahaa waxaan dhihi lahaa marka masaa'isha caqiidada haddaa laska rabaa haddaa laska rabaa Mhm.
masaalada salaada ruuxa haddaa laga rabaa soonka hadduu qaan gaaro waa laga rabaa sekada hadduu xiro waa laga rabaa naag hadduu guursan nikaax waa- masalada hadda inaad ku dhaqanto loo baahan yahay Mhm.
cilmida waa waajib Mhm.
waxaan dhihi lahaa marka cilmiga inaad heer sargadha ma ahee masalada cibaadada waxay ku saxan tahay Mhm.
iyo waxayna ku saxnay waa inaad barato Waa talan waxaa dhacday nabi alayh salaam agtiisa nin baa ku tukaday sujuudi rukooda kuma ansaxin lakin wuu tukanaya ninka dabcan Mhm.
nabigu wuxuu yihi hadduu ninkan dhiman lahaa diinta nebi maxamed diinahayn buu ku dhiman lahaa Mhm.
waana tukanaya ninku ogow marka waxaa laii sheegahayey eh, nin sudaana ii sheegahayey aduu magaalada Sudaan- salaada ka mid a baadiyaan tagnay buu yidhi, dad baan u yeedhay waxaa nihi salaada nin baa nala tukaday maqribkii waxaan ku nidhi bi malgu baray salaada Waa garta.
may buu yidhi meeqaa tukan intaasaan tukanayay haye bal maxaa ku tafaata akhri wuxuu yidhi buu iyaaka iyaaka iyo iyo erey kaluu sheegay buu yidhi.
Mhm.
bas faatixada waa dhameeyeyba alxamdulilah male araxmaan araxiim bisin male waxba male iyaaka iyo nastaciinu miyahayd mise mustaqiim bes waa dhameeyey Waa garta.
adxiyada sheeg allah akbar allah akbar allah akbar wuu kaga baxay salaadii Mhm.
marka dee ninkaas kada ka waran muxuu noqonayaa waxaan dhihi lahaa marka cilmiga in la barto waajib wey Mhm.
haweenka ragga dumarka inay cilmiga bartaan waa waajib Mhm.
Ee, waa si guud Mhm.
haddana cilmiga inay heer fadwo laga gaadhana Mhm.
waa masala fardu kifaaya ah Mhm.
oo ummadda meesha degan nin wax u fadwo inay helaanna waa fardu kifaaya waa waajib kale haddii sheekhi la helana waa dembiga naga dhacaya haddii la waayana kulligan waa dembaabayna waa garta marka fardi walba cilmigu waajib ku yahay wax ku camalfali laha heer darajo sar in la gaadhana fardu kifaaya nagu yahay marka cilmiga in la barto waa waajib aan baranaa dhehla insha allahu tacaala ninka wax yaqaanana asna ummadda wax ha baro ikhlaasna ha naga noqdan insha allahu tacaala taasaan dhehla waa hagaag een, kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan maxamed firin oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo maanta marti inoogu ahaa barnaamijkeenna andalus bodkasti intaa mid lamida barnaamij caynkaas oo kale aan ku kulmi doonno insha allahu tacaala waxaannu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن